إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo iyo weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey shabeellaha dhexe banaadir iyo gobollo kale ku dhowaad toban askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn ay mujaahidiinta shabaab ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka baay faahfaahin ayaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ku qaadeen fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin degmo ka tirsan gobolka wajeer ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada jabuuti ku leeyihiin garoonka magaalada dhuusamareeb barnaamij lagu dhiirigelinayay ardayda xarumaha xanaanada ayaa ka dhacay magaalada jilib ee gobolka jubbadda dhexe sheekh fu-aad maxamed khalaf ayaa jeediyey muxaadaro cusub oo dadka ku boorinaysa in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dhinacyada la socda dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan somalilan u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkioo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo iyo weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey shabeellaha dhexe banaadir iyo gobollo kale faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cali aadan
howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen degmada hilowaa ee magaalada muqdisho waxay ku dileen jiinow maxamed ibraahim oo ka mid ahaa ergadii wax ka soo dhisay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta hirshabeelle qarax ka dhacay deegaanka buurina oo hoostaga degmada mahadaay waxaa ku dhintay laba askari oo burundays ah qaraxa waxaa lala beegsaday askar lugeynaysay oo burundays ah ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xare ay ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin deegaanka namber lixdan isla shabeellaha hoose waxay xalay mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen fadhiisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin haanta dheer iyo mukoyga degmada afgooye waxay xalay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen fadhiisan ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada janaale iyo deegaanka sabiid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay madaafiic ku garaaceen xarada ciidamada xabashada ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ku dhowaad toban askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn ay mujaahidiinta shabaab ka fuliyeen degmo ka tirsan gobolka baay warkaas iyo warar kaloo ku aadan oo ay ka mid yihiin madaafiic lagu weeraray fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin degmo ka tirsan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysigooda waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar madaafiicah ku qaaday xere ay ciidamada xabashida itoobiya ku leeyihiin qeybo kamida gobolka baay ilaa koob iyo toban madfac ayaa lagu weeraray xerada ciidamada xabashida ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdan ku dhintay saddex askari oo itoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale wararka ayaa intaasi ku daraya in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay balse xogta hadda lahayo ay tahay dhimashada saddex askari oo itoobiyaan ah iyo dhaawaca lix kale dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya weerarkan madaafiicda ah ayaa lagu qaaday fariisinka ciidamada kenyaatiga ah ay ku leeyihiin degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo kamida dhulka n f d ilaa lix madfac ayaa gudaha u galay xerada ciidamada kenya waxaana ku dhaawacmay afar askari oo kenyaati ah kuwaasoo ay dhaawacyadoodu qaaday diyaarad helokobtar ah weerarkan madaafiicda ah ayaa kusoo aadaya iyadoo qarax xoogan la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka qarso iyo degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer gaari taawa oo ay wateen ciidamada kenya ayuu haleelay qaraxaas isagoona gebi ahaanba burburay halka wixii saarnaa ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ku leeyihiin qaybo kamida gobolkaas weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ay ciidamada jabuuti ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb lama oga khasaaraha ciidamada jabuuti ku gaaray weerarkan balse wixii kusoo kordha waxay dhagaystayaasheenna ku dhagaysan doonaan wararka iyo barnaamijyadeena dambe inshaa allah barnaamij lagu dhiirigelinayay ardayda xarumaha xanaanada ayaa ka dhacay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga hijibbooyinka ayaa waxaa sameeyey ardayda madrasada xanaanada tarbiyada carruurta xafladan oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii lagu casuumay ugu horreyn ardayda ayaa sameeyey bandhig caalami ah oo ay kusoo bandhigeen waxyaabihii ay barteen kadib sheekh maxamed balli ayaa halkaa ka hadlay isagoona dardaarano kala duwan halkaa ka jeediyey jiilkan maanta na hor fadhiya aanan hadda ka hor aanan arag afar jir iyo shan jir iyo lix jir iyo toddoba jir asagu waxa weeye qoraya oo akhrinaya oo istaagaya oo hadda ninkii waxaweye arraxmaan akhrinayay aada ar wada arkaysaan waxaa laga qaadanayaa ummaddan dadaalka ay samaynayso iyo madaaristu waxa ay ku tallaabsanayaan wa khaasatan madarisadatan faatimata zahraa gebagabadii xafladda mid ka mid ah waxgaradka ka soo qayb galay ayaa madasha ka hadlay waan kuwa nimankii waa xufaado waa macallimiin iyo gabdhihiiba saakum allahu khayran baan leennahay allaha barakeeyaan leennahay maasha allah baan leennahay waxaa weeye waana soo faraxgeliyeen qalbiganna wax aad u soo jiitay baan maanta aragnay weli ilmo yaryaroo afar jiraho waxaa weeye iyo shan jir sidaa waxu yaqaana maanaan arag aad bay noo faraxgeliyeen waa soo dhowaynaynaa dadkana waa ku boorinaynaa haddaan nahay odayaashii dhaqanka macaahid dhowr ah ayaa ka furan wilaayaadka islaamiga ah taas oo ay wax ku bartaan ubadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee ka badbaadiyeen manhajka yunesko sheekh fu-aad maxamed khalaf ayaa jeediyey muxaadaro cusub oo dadka ku boorinaysa inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dhinacyada la socda sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed daahir calasow sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta ayaa mar kala jeediyey kelimad uu kaga hadlayo jihaadka iyo in mu'miniinta lagu booriyo dagaalka ka socda gudaha dalka ee u dhexeeya shisheeyaha iyo xarakatu shabaab ulmujaahidiin sheekha oo boqolaal dad ah la hadlayay ayaa soo qaatay aayado ka mid ah qur-aanka kariimka ah oo allah nabigeenna muxamed uu faray in mu'miniinta uu ku booriyo jihaadka waxarrid ilmu'miniin mu'miniinta waxaad ku boorisaa allah dartii inay u dagaalamaan maxaa dhacaya hadday dadkaa mu'miniinta hubka qaadaan allah kelmaddii inay kor noqoto u dagaalamaan casa allah an yakufa ba'sa aladiina kafaruu qaala ibni cabbaas radia allaahu canhuma casaa qur-aanka haddaad ku aragto mala ma aha buuri waa xaqiiq wey casa allah alla wuxuu xaqiiq ku yahay an yakufa ba'sa aladiina kafaruu alla inuu celiyo kuwa bagaaloobay baaskooda inuu celiyo wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila allah subxaanah wa tacaala baaskiisu waa daran yahay qabashadiisuna alla waa adag tahay wa qaala tacaala linabiyi yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibuu mi'atayn ku boorid ayuha nabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal dadka mu'miniintaa khitaal inay gaalo la dagaalamaan inay wixii raga ay hubka qaadaan alla diintiisa inay difaacaan ku boori haddaad labaatan tihiin laba boqol baad ka adkaanaysaan haddaad boqol tihiinna waxaad ka adkaanaysaan kun baad ka adkaanaysaan wallaahu maca asaabiriin fagaaraha oo dad badan ay ku sugnaayeen sidoo kale waxaa ka hadlay nabadoon ibraahim shaacir oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka soomaaliyeed qofka maanta baydhabo jooga ama diinsoor jooga ama qasax dheero jooga ama buurxa kaba jooga culummada ah intuu istaago ma dhihi karo qaatilu aladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yucduu ljizyata can yaddi wahum saakhiruun intuu la istaago oo sida dhabta oo xaqiiqada ah uma fasiri karo ama hadduu u fasiro isku dayana haaddaa dafayso ma dhihi karo qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin sida hadda maanta ka dhacday caata iyo yeed ka dhacday oo kale halla yeelo gaalada kuma dhihi karo masaajid baa dhow ku yaal si kastaba ha ahaatee sheekh fu-aad maxamed khalaf iyo culimmada kale ee ku sugan gudaha dalka ayaa maalmihii lasoo dhaafay kalimaad ka jeedinayay masaajidda iyo goobaha fagaarayaasha iyagoo dadka muslimiinta ah ku boorinaya in lala dagaalamo shisheeyaha ila jiriyaashooda sheekha ayaa kelimada mid ka horeysay oo ujeediyey waxa uu kaga hadlay dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada newbolis ee ka dhacay caato iyo deegaanka iyad oo ka tirsan gobolka bakool dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan somalilan banaanbaxyadan oo ahaa kuwo rabshado watay ayaa ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka dhaca gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaana la jaray qaybo ka mid ah isgaarsiinta mucaaradka xukuumadda somalilan ayaa maalintii shalay iclaamiyey in ay maalinta khamiista dhigi doonaan banaanbaxyo warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaa